alxamdu لlh rb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين وصلى الlه عlى نبيinا mحmd وعlى آlه وصaحبه وmن اهتdى بhdيه إlى yوم الdين qال الإmام الbخاaري رحimه الlه taعaaلى bاb إdا nawى haduu niyoodo bالنahاari maalintii sوmا yacni hal yasixu am laa soomaanu habeenkii niyoon haddii maalintii uu niyoodo soomkaasi ma ka ansaxayaa mise ka ansixi maayo wa qaalat waxay tihi umu dardaa kaana wuxuu ahaa abu dardaa yaquulu mid yidhaahda cindakum طacaamun ee cindakum طacaamun raashin ma haysaan fain qulnaa haddaanu idhaahno laa maya qaala wuxuu odhan jiray fainii anigu saa'imun mid sooman baanahay yowmi haada maalintaydan weliba abu dardaa radia allahu canhu wa ardaah goorta markaa uu sidaa odhanayo waxay ahayd goor maalina soomkaasina soom waajiba ma ahayn lanno hadduu waajib yahay ma yidhaahdeen cindakum طacaam wuxuu ahaa soom sunno ah wa facalahu waxaa sidaa sameeyey abu طalxa radia allahu canh ana aba طalxa kaana yaأti ahlahu fayaquul hal min hada fain qaaluu laa saama ywmahu dalik marka qado reerkiisa weydiiyo khadaana waxaa la ihahdaa maa yu'kalu yani fii awali nahaar haddii la idhaahdo waxa ma jiraan waa soomi jiray maalinta waa abu hurayra ayaa isaguna sidaa sameeyey oo saciid bn musayib wuxu uhi ra'aytu abaa hurayrata yatuufu bالsuuq uma yaأti ahlahu fayaquul cindakum shay fain qaaluu la qaala faana saa'im wbnu cabaasin baa isaguna sidaa sameeyey cabdullaahi bnu cabaas o kaana yusbixu xataa yudhira ilaa duhurka uu gaadho uma yaquulu wallahi laqad asbaxtu wamaa uriidu sawma waxa waagu ii baryay anigoon soom doonahayn wamaa akaltu min طacaami walaa sharaabi mundu اlyowm waxna ma cunin waxna ma cabin maantoo dhan walaa asuumana yowmi haada maalintaydan waan soomi doonaa weliba aarka ibnu cabaas wuxuu caddaynayaa inaanu habeenkii soom niyoon oo maalintii aanu markaa doonin inuu jebiyo halka aharka abu طalxa iyo abu hureyre iyo abu darda ay yihiin muxtamila inay habeenkii soomka niyoodeen soom sunno ah oo maalintii ay dooneen inay jebiyaan markii ay raashi waayeenna halkii ay kasii wadeen laakiin aharka ibnu cabaas waxaa ku cad inaanu habeenkii soomba niyoon wallaahi laqad asbaxtu wamaa uriidu sawma wa xudayfa ayaa isaguna sidaa yeelay sida ibnu abi shayba warinayo ana xudayfata badaa lahu fi sawmi bacda ma zaalat ishamsu fasaama qoraxdu markay suushay kadib weliba ayaa waxaa u muuqatay inuu soomo markaasuu soomay axaadiidan waxa waafaqsan daahirka aahaarta waxa waafaqsan daahirka xadiidka caaisha waxay tihi caaisha dakala calaya rasuulu اllahi daata yowmi faqaala hal cindakum shay qulnaa laa qaala fainii idan saa'im rawaahu muslim وأصxaabu الsunan alarbaca sidaas oo kale ayaa rasuulku caaisho uu soo galay waxa uu weydiiyey raashin waxba ma hayo markii ay tidhi rasuulku wuxuu yidhi idan waan soomanahay marka masalada soomka miyaa loo shardiyaa in habeenkii qofku uu niyoodo inta aanu waagu baryin waxaynu soomka u kala qaadaynaa soom farala iyo soom sunaa soomka faralkaa waa loo shardiyaa aniyatu min alleyl in habeenkii waxa weeyaan qofku uu niyoodo xadiidka xabsa ee odhanaya man lam yubayit الصiyaama min alleyli falaa صiyaama lahu ayaa ka mida adilada xadiidkaasi oo sida صaxiixa mawquufa calىa xafsa oo imaamu tirmidi wالnasaa-i waxay dhahan waa mawquuf calىa xafsa wakadalika atirmidi fi اlcilal wuxuu ka sheegay bukhaari inuu rajaxay inuu yahay mawquuf xadiiثu kadalika cumar bn الkhaطaab inama alacmaalu bالniyaat wa inama likuli imriin ma nawa ama soomka taطawuca ama sunaha waxay jamaahiirta ama ahlcilmiga badankoodu ay ku tegeen أنه يجuس بنية في النهاaر qabla زawال الشhaمس inay banaan tahay inuu maalinimada niyoodo inta aanay qoraxdu suulin oo waktigii duhurkaan la gaadhin waxaanay markaa xujaysteen xadiidka caaisha muslim warinayo iyo aaaarta faraha badan ee ka soo aroortay slafka aلصaxaaba ridwan اllahi calayh صaxaabada aynu akrinay mooyaane kuwo kale oo sidaa inay yeeleen ay ka soo aroortayna waa jira cabd llahi bn mascuud kaana ida abaxa qaala ida asbaxa axadukum ثuma araada الsawma bacdama asbaxa fahuwa bikhayri nadarayn طaxaawi baa wariyey biisnaadin صaxiix haddii midkiin waagu u bariyo dabeetana uu doono inuu soomo fahuwa bikhayri nadarayn yacanaa labada arrimood ta u fiican ayuu dooranaya taasina waxay tusinaysaa soomku inuu yahay soom sunna labada arrimooda inuu soomo iyo inuu iska daayo soomku hadduu yahay soom ramadaan ama soom waajiba sidaama yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku tageen soom oo dhan in loo shardiyo niyo habeenkiia waana sida nacam cabdullaahi bni cumar laga wariyey inuu yihi laa yasuumu taطawucan xataa yajmaca min alleyl ay yatasaxar waana madhab imaami malik raximah اllah xadiidkanna waa awiileen xadiidkan caaisha fainii ida saa'im waxay dhahan macnuhu waxa weeyaan nawa sowma min alleyl uma araada alfitra habeennimadii buu soomka niyooday kadib wuxuu doonay inuu afuro markuu waayo wuxuu ku afuro ayuu yihi waan soomanahay laakiin xaafidku wuxuu leeyahay oo imaamu nawowi weliba uu ka soo naqlinaya inuu yihi wahuwa taawiilu faasidu watakalluf baciid sida xadiidka lagu fasira oo daahirkiisu waa inuu markaa rasuulku soomka uu bilaabay idan inii saaim yanaa imika laga fainii idan saaimun imika laga bilaabo markaynu eegno aahaarta faraha badan ee ka soo aroortay saxaabada iyo xadiidka daahirkiisa waxaa muuqata soomka sunno ah inaan loo shardiyin niyo habeenkiia maalintii qofku uu niyoon karo laakiin waxaa shardiga inaanu waxba cunin an laa yaأkula aw yashrab waana sidaa ka muuqata aahaarta laga soo wariyey صaxaabada sida daahirkaahina waa in qabla zawaal iyo bacda zawaal ay isku mid tahay duhur ka hor iyo duhur kadib intaa maalinta uu ka soomanaa una ajarka looga qoraayo waana sida ka muuqata aahaarta qaarkeed in duhur ka hor iyo duhur kadib ay isku mid tahay sida aharka xudeyfa man bada lahu siyaamu bacda ma tazuulu shamsu falyasum wakadalika waxa weeyaan aahaarta kale qaar ka mida sida aharka ibnu cabaas oo kale inay isku mid tahay duhur ka hor iyo duhur kadib haddii marka ay kale xukum yihiinna rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayaa caddayn lahaa ahlucilmiga qaarkood xataa waxay ku dareen soomka faralka oo in maalintii niyadiisa laga bilaabi karay sheegeen xataa soomu ramadaan mar haddaan waxna cunin waxna aanu cabin waxaanay deliishadeen xadiidkan soo socda bal jawaabta laga bixiyey deliishiga xadiidka markaynu akrinaynu insha allah sheegi qala xadaثna abu caaصimi can yaزيid bn abi cubaydi can salma bn اlأkwع radia اllahu canh wa xadiidku waa min hulaaثiyaat الbukhaarي saddex baa udhaxeeya bukhaari iyo rasuulka calayh الsalaaةu wasalaam ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam bacaa waa diray rajula nin yunaadi dhawaaqa fi الnaasi dadka dhexdooda ka dhawaaqa ninkaasi markaa inuu ka mid ahaa reer aslam oo la odhan jiray hind ibnu asmaa ibnu xaarif manaa magaciisa iyo magaca aabihii iyo magaca awowgiiba waa magac had ee jeer dumarka loo yaqaano hind iyo asmaa iyo xaarif weliba hind iyo asmaa oo xaarifa ragga loo bixiya nacam marka ninkaasuu rasuulku diro u yihi naadi fii qowmik waxa uu ku dhawaaqay qaa'ilan isagoo le ina man akala kii wax cunay falyutima ha dhammaystiro oo inta hadhay bimacnaa ha soomanaado aw falyasum ama ha soomo falyutima bay tafsiir u tahy waman lam yaakul kaan waxba cunina falaa yaakul waxba yaanu cunin marka waxay leyihin xadiidkani wuxuu daliilo yahay xataa soomka ramadaan qofkii aan waxba aan cunini maalintii inuu niyoon karo oo inshaau niyati sowm fi nahaar waayo rasuulku caleyh afdal الsalaatu watasliim wax qalla a muu farin lam yaamurhum biاlqadاء laakiin taasi waxay ku xidhan tahay horta siyaamu yowmi cashuuraa ma aha waajib mise mustaxab u ah waxaa hore inoo soo martay in sida raajixa ay tahay siyaamu yowmi cashuuraa inuu ahaa mustaxab ama sunno inuu ahaa haddii la yidhaahdo waajib u ahaana xadiidkani daliiluma aha in soomka ramadaan maalinimo la bilaabi karo leannahu siyaamu yowmi cashuuraa haddii la dhahdo waajib u ah dee maalintaasunba wujuubku uu ka bilaabo soom hore waajib u ahaa ma ahayn waxaa loo daliishan karaa un qofka aan ogeyn inay maalintu maalin ramadaan tahay isagoo weli aan waxba cunin ka war hela inuu markaasun soom niyoonayo cudurdaarkaa ogi oo aan wax qallaan aan la farahayn jawaab saddexaadna waa jirtaayoo xadiidkan laga bixin karo in la yidhaahdo siyoom yowmi cashuuraa haddii xataa uu fara lahaa dee waa la nasakhay si aan shaki lahayn marka fa nusikha xukmuhu wa sharaa'iطu xukunkiisi iyo iyo shuruuddiisiina waa lala nasakhay talabaad soomu cashuura waxaa looga qiyaas qaadan karin soomka ramadaan waman lam yaأkul falaa yaأkul oo qofka man akala falyutima aw falyasum qolooyin kale maalin baa la niyoon karaa iyadoo waagu baryaa la niyoon karaa soomka ramadaan dee waxay shardiyayaan inaan waxba cunin waxna aanu cabin xadiidkan cashuuraana wuxuu tilmaamaya isagoo cunay oo cabay haddana inuu markaasun soom uu bilaabi karo oo inta hadhay waxa weeyaan uu soomayo marka sida saxiix waxay tahay in la kala qaado soomka sunnaha iyo soomka faralka oo la idhaahdo soomka faralkaahi laa yasixu ila biniyati min alleyl inuu habeenkii qofku niyoodo qabla طuluuci اlfajri mooyaane si kale ku ansixi maayo ama soomka sunaha falamru fiihi waasic arinkiisu waa ballaadhan yihi oo iyadoo habeenkii aanu niyoon ayaa maalintii uu niyoon karaa waxaynu ka soo reebeynaa soomka faralkaa qofka aan ogeyn inay maalintu maalin rabadaan tahay ee markaa ogaada inuu markaa uu ogaaday soomuu niyoon karo nacam cudurdaarka awgii baabun asaa'imu kii soomanaa ee yusbixu waa beriisanaayey junuban ama asaa'imu ka sooman yusbixu waa waa beriisanayaa junuban isagoo janaabo qaba manaa haddii sidaasi ay dhacdo hal yusixu soomu amlaa soomkiisu ma ansaxaya mise ansixi maayo soomkii faralka iyo sunnaha ma isku midba ka ogaan sidaa u yeela iyo ka maydhashadii ilaaba ma isku midba manaa qofkii waxaa looga jeedaa maalintii doonaya inuu soomo habeenkii janaaba ku dhacday ama janaabadaasi ha noqota can jimaacin aw can ixtilaamin isagoo maydhan haddii waaguu u beriyo oo janaabadii qaba oo markaa soom uu doono soomkaasi ma ka ansaxaya soomkaa janaabada ku soo gaadhay qaala xadaثna cabd الlahi بn mslm can maliki can sumayin mowlى abi bakr bn cabdالرaحman bn الxariث bn hishaam bn الmugiirة anahu samica wuxuu maqlay abaa bakr bn cabdالرaحman qaala kuntu waxana ana anigii oo abi aabbahay xiina dakhalnaa markaan u galnay calىa caaئiشha wa umi salma x yanaa xawil isanad qaala xadaثna abulyamaan alxakm bnu naafic qaala akhbarana شhucayb can الzuhri qaala akhbaranii abu bakr bn cabdالرaحman bn الxariث bn hishaam ana abaahu cabdالرaحmaan ayaa akhbarah u sheegay marwan marwan ibn اxakm ana caaئiشha wa uma salma akhbarataahu inay u sheegeen ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam kaana yudriku inuu soo gaari jiray alfajru waagu wahuwa junubun isagoo junuba min ahlihi janaabadaasoo xagga xaaskiisa ka ahaatay bimacnaa sababteedu jimaacay tahay uma dabeetana yakhtasilu waa maydhan jirayoo wayasuumu waa soomi jiray marka caaisha iyo umu salama marka horeba marwaan baa u diray waxaa u yimi marwan cabdالرaحmaan ibn الxariث ibn hishaam oo u sheegay inuu la kulmay abu hureyre abu hureyre oo leh qofka waagu u baryo isagoo janaabo qaba oo aan maydhan soomkiisu ansixi maayo maalintaa kadib marwan wuxuu u diray cabdالرaحmaan ibn الxariث بن هiشhاaم cاaشha ui bal masldaa soo weydii kadib jawaabtii bay kula soo noqdeen marka jawaabtii ay kula soo noqdeen ayaa riwaayaddani ay tilmaamaysaa laakiin qisadaasaa ka horeysay wa qaala marwan wuxuu hi lcabdiرaحmaan بn الxariث wuxuu ku yihi markuu jawaabtaa u keenay ay caaisha iyo umu salma ku jawaabeen uqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaartee latufzicana bihaa waxaad kaga nixin doontaa jawaabta abaa hureyra oradoo haddaba abu hureyre u tago kaga nixi buu yihi abu hureyre wamarwaanu marwaana yowmaidin maalinta cala almadiina ay kaana amiira cala almadiina magaalada madiine ayuu amiir ka ah faqaala abu bakrin wuxuu yihi fakariha dalika cabdالرaحmaan cabdiraحmaan arrintaa waa karaahiyeysta inuu abu hureyre uu tago oo waxa weeyaan uu kaga nixiyo oo wuxuu yihi inahu lajaari war abu hureyre jaar baanu nahay inii la akrahu an astaqbilahu bima yakrah inaan waxa weeyaan la hor istaago hadal uu dhibsanayana waa nacayaa bui markaasuu kusii adkay uhi aczimu calayka latal- latalqayannahu waan kugu adkaynayaaye waad la kulmi doonta wuxuu uhi inahu lasadiiqi walaa uxibu an arudda calayhi qowla war waa saaxiibka abu hureyre marka dooni maayo hadalkiisana inaan ku radiyo almuhim amar buu siiyey marwan le abu hureyre u tag uma dabeetana qudira lana waxaana loo qadaray an najtamica inaanu ku kulanno bidilxulayfa anagii abu hureyre wa kaanat waxaa u sugnayd liabi hureyra hunaalika halkaa waxaa ugu sugnayd ardu dhul oo anagoo xajiyeyna ama cumraysanayna halkaa isugumaanaan imana oo xiraamanayne abu hureyra halkaa dhul ku lahaa inay markaa ka raadiyeen halkaas oo ay ugu tageen baana riwaayaadka qaarkood caddeeyeen faqaala cabduraxmaan wuxuu ku yihi liabi hureyra inii anigu daakiru laka waxaan kuu sheegayaa amran arin walowlaa marwaanu haddaanu jiri lahayn marwaanoo aqsama calaya fiihi yacnaa aniga igu dhaar igu dhaartay ama ku dhaartay fiihi ay fii hada alamri arrinkaa dhexdiisa lam adkurhu laka kuuma sheegeen anaa abumarwaan baa ilaahay ku dhaartay oo yidhi waad abu hureyre fariinta u geenaysa haddaanay taas jiri lahayn kuuman sheegin marka cudurdaarkii buu sii qadimay wixii ku kalifay inuu hadalkaa abu hureyre aanu jeclayn uu ku idhaahdo fadakara wuxuu sheegay cabdiraxmaan qowla caaisha wa umi salama ayuu u sheegay abu hureyre qowlka caaisha umu salama oo ah ana rasuula اllahi kana yudrikuhu اlfajru wahuwa junubu min ahli faqaala wuxuu yihi abu hureyra kadalika sidaa aan markii hore idiin sheegay maaha sidaa ay sheegeen caaisha iyo umu salama damiirkuu noqon maayo ilaa qowli caaisha wa umi salama waa qowlka cagsiga ku ah kadalika sidaa aan markii hore idiin sheegay ayuu xadaanii fadl ibnu cabaas ayuu aniga fadl ibnu cabaas ii sheegay wahuna aclamu iyaga ayaana kolley fadl ibnu cabaas arintan uga cilmi badan iyagu waa zawjaat nabiy calayhi الsalaatu wasalaam وqاaل hmaam wuxuu yihi وبن cabdاللahi بن cmر عن أbي هuرaيرaةa kاna النabiyu slى الlه عalيه waslم yأmr bاlfiطr bmacnaa wuxuu ii sheegay fadl بن cabaas inuu rasuulku amar ku bixin jiray qofka isagoo junuba waa bereysta inuu afuro qaala الbukخaarي wاlأwl asnadu ka hore oo inaanu rasuulka u tiirin abu hureyra ee uu u tiiriyey fadl ibnu cabaas ayaa xagga sanad ahaan manaa xoog badan almuhim xadiidka abu hureyra uu ka wariyey fadl ibnu cabaas iyo xadiidu caaisha oo umi salama ayaa masaladan isku khilaafay oo caaisha iyo umu salama waxay sheegeen in rasuulka calayhi salaatu wasalaam waaguu u beri jiray isagoo junuba janaabadaas weliba jimaac sababteedu ay tahy wa kaana yusbixu junuba min jimaacin gayri ixtilaamin kaana yudrikuhu اlfajru fii ramadaana junuba min gayri xulmin nacam marka lama odhan karo ixtilaam bay ahayd waayo waxay caddeeyeen inaanay ixtilaam aanay ahayn waxaana culimada qaarkood taa u daliishadeen ilaa jawaasi alixtilaami caleyh inay suurtagal ahayd in rasuulka ixtilaam uu ku dhaco haddii kale dee istinaagu faa'iida muu yeesheen bay dhah kaana yusbixu junuban min jimaacin gayri ixtilaamin soo reebista ixtilaamka ay soo reebtay etili ixtilaam ma ahayn janaabadaas ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahdeen maya rasuulku calayhi salaatu wasalaam macsuum buu ahaa shaydaanka ilahay baa ka ilaaliyey ixtilaamkuna dee shaydaan buu ka yimaada marka ay ku qayday tihi hayri ixtilaamina waxay uga jeedaa ta'kiido waxay si adag u sheegaysaa nacam inay arrintani waxa weeyaan ay ahayd mid jimaaca jimaac ku timi oo waxay ku xeel dheeraanaysaa radinta ay radinaysa cidda tidhi qofka sidaa yeela ee waagu u baryay isagoo junuba macnaa soomkiisu waa buraya oo bimacnaa qofka ixtilaamana waa ka sii daran yahay weeyaan macnuhu oo kii janaabadiisu ay jimaac ka dhalatay haddaanu soomkiisu burahayn haddii waagu u baryay isagoon maydhan ka ixtilaam ay ka dhalatayna waa min baabi lawlaa weeye labadan markaa xadiid ahlucilmiga qaarkood waxa ay mareen salaku maslaka tarjiix way kala rajaxeen oo waxa ay yidhaahdeen waxaa rajaxan xadiidka caaisha iyo umu salama sababtay markaa u rajaxeenna waxay tahay awalan xagga sanadka haaniya mar labaadkana an caaisha iyo umu salma waa aswaaج الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam iyaga ayaana cid walba rasuulka uga aqoon badan gaar ahaan marka laego arinta laga hadlaayo walihaada baa caaisha ay abu hureyre ku tiri laa tuxadiث bihada can rasuuli الlah rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam arintaasi ha ka sheegin oo ha ka warin nacam ahlucilmiga qaarkoodna salaku maslaka aljamc oo waxay isku dayeen in labada xadiid ay jamciyaan oo xadiidkan abu hureyre waxay idhaahdeen waa calaa wajhi اlistixbaab waa makruuh qofka in soomku uu soo gaadho isagoo weli junuba laakiin soomka arrintaasi burin mayso oo xadiidkan caaishiya umusalama ayaa u daliila soomku inaanu burahayn laakiin jamcinta noocaasi suurtagal ma aha liannahu abu hureyra wuxuu tasriixin jiray inaanu soomkiisu ansaxahayn faqad aftara iyo lam yasum iyo ayaa riwaayaadka ku timi ahlucilmiga qaarkood waxay idhaahdeen xadiidu abi hureyra waa mansuukh waxaa naskiyey markaa xadiidka caaishiya umu salama ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen hada min khasaais الnabiy calayh الsalaatu wasalaam arrintani rasuulka ayay u gaarahay inuu waa beriisto isagoo junuba kadibna uu soomo laakiin khasaaistuu ma sugnaatay ila bidaliil waxaana soo arooray adilo cad oo tusinaysa inaanay arrintan rasuulka aanay ku gaar ahayn oo ibnu xibbaan wuxuu u tarjumaystay fii صaxiixihi dikru اlbayaan biana hada اlficla lam yakun almustafa makhsuusa bih inaan rasuulku arrintaanu la gaar ahayn waxaanuu keenay xadiidka muslim iyo imaamu nasaa-i ay wariyeen ibnu khuseyme iyo min xadiidi caaisha ana rajula jaءa ilى الnabiy ystaftiih wahiya tasmacu min waraaءi اlbaab faqaala ya rasuul اllah tudrikunii asalaatu ay salaatu subx wa ana junub afa asuub waa su-aal cad salaada subax ba ay soo gaadhaan oo junuba miyaan soomaa maalinta faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam waana tudrikunii asalaatu wa ana junub faasuumu anigay salaadu isoo gaadhaan oo junuba markaasaan soomaa faqaala lasta milana ya rasuula الlah qad gafara allahu laka ma taqadama min dembika wamaa taahar rasuulka ilow nala mid ma tihid adiga dembigii hore kii dambe waa lagu dhaafay faqaala wallahi in la arju an akuna akshaakum lilah wa aclamakum bima attaqi manaa waxaan rajaynaya inaan noqdo ka idinku alla ka cabsi badan ee idinku aqoon badan waxa ay tahay in la iska ilaaliyo bimacnaa dembigeyga hore dembigeyga dambe la dhaafay sabab u noqon maayo inaan sameeyo wax ilaahay subxaana wa tacaala aanu raalli ka hayn oo aanu ogolayn marka xadiidkaasi wuxuu caddaynayaa nacam xadiidkaasi wuxuu si cad u sheegay arrintan inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aanay ku gaarayn oo rasuulku waaba diideyba saxaabigaa markaa tilmaamay in arrintani rasuulka ay u gaar tahay almuhim sida raajixi waa ama baabu naski ha la yidhahdo ama tarjiix ha la yidhaahdee waa sidaa caaishiya umu salama ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka wariyeen oo awalan dee caaisha iyo umu salama xadiidka wada wariyey oo waa laba dhinac kalena waa zawjata anabiy calayhi salaatu wasalaam huma aclam bidalika min arijaal oo labadii dumar ahaa ee rasuulka iyagana ragga arrintaa uga xogogaalsan wa kadalika arintay weriyeen qur-aanka daahirkiisana waa waafaqsanta uxila lakum leylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum waa habeenka oo dhan habeenka rabadaan oo dhan in ninka rafathka loo baneeyey canaa jimaaca ayaa aayaddu tilmaamaysa marka waxaay markaa aayaddu tilmaamaysaa ibaaxat alwaطi fii leylati sowm marka xataa habeenka inta yara u dambaysa ee waaga u xigta inuu dee jimaac samayn karo ninka habeenka inta yara u dambaysa waaga u xigta jimaac sameeyana laa shaka anahu yusbixu junuban shakila-aana dee in waagu u baryaayo isagoo waxa weeyaan junuba oo haddii aanay bannaanayn inuu waagu u baryo isagoo junuba waxaa la odhan lahaa macnaa in waaga hortii sii joojiya arrintaa oo bimacnaa arrintaa raashinka iyo sharaabkiiyo la mid maahee waaga hortii sii maydho oo dee sii joojiyaa la odhan laha lakiin marka habeenkii o dhan loo fasaxay waxaa taa ka laasimaysa ama ka dhalanaysa inay inay u bannaan tahay inuu waagu u baryo isagoo oo junuba macquulkana arrintani waa waafaqsan tahay oo alguslu shayun wajaba biاlinzaal walaysa fii ficlihi shayun yuxarimu yaxrumu calaa saa'im macnaa gusliga waxaa la ihahdaa dee inzaalka ayuu ka dhashaa ama jimaaca laakiin kuma jiro gusliga wax xaaraan ka ah qofka saa'imka nacam walihaada haddii maalintii uu riyoodo yajib calayhi اlgusl soomkiisiina waxba yeeli maayo wakadalika haddii arrintaasi ay ku dhacdo fi leyl waa min baabi lawla inuu maalintii u qasdiyo jimaac ayuun baa laga xaaraantimeeyey qofka saa'imka waxaanu shabahaa qofka muxrimka ixraamka horti inuu udug ismariyo oo udugaasi uu kusii baaqi ahaado waa loo ogolyi sida kitaabu alxaj insha allah aynu ku arki doono laakiin looma ogola inuu udug cusub uu ismariyo nacam xadiidkan waxaa ku jirta masaa'il masaaisha waxaa ka mida inay banaan tahay dukuul اculamaa calى اlumara mudaakaratum iyahum bilcilm inay culimadu u galaan umarada ama xukaamta masaaisha cilmigana ay kala hadlaan laakiin waa arrin laga fiican yahay in abwaabu salaaطiin markaa la taagnaado o lagu noqnoqdo waayo inay qofka diintiisa ay ka fitnayso ayay u badan tahay oo mudaahano uu u sameeyo xaakimkaas nacam maadaama sulطo iyo haybe uu leeyahay marka waxaa loogu tegi karaa linasiixa walamr biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar si loogu nasteexay wanaagga loo faro xumaanta looga reebo waxaa kaloo markaa laga fahmaya xadiidka alاstihbaatu fi الnaql wاlrujuuc fi اlmacaani ilى اlaclى in naqliga la iska hubsado markii la abu hureyra sidaa le caaishiya umusalama u taga buuri oo bal ka soo hubsada iyo masalada cidda la isleeya way ugu cilmi badan tahay in loola noqdo fiihi tarjiixu marwiyi الnisa fima lahuna calayhi liطilaac duna الrijaal calى marwiyi الrijaali ka cagsi in dumarku wixii ay warinayaan ee iyagu si gaara ay xogogaal ugu yihiin laga horeysiiyo waxa raggu ay warinayaan laakiin dumarku ay uga xogogaalsan yihin fii alitisaa bاnabiy in rasuulka lagaga dayanaya afcaashiisa laga qaadanaya maa lam yaqul daliil khusuusiya inta aan la helin daliil tilmaamay in arrintaasi rasuula ku gaar tahay wa ana lilmafduuli idaa samica min alafضل khilaafa maa cindahu min alcilmi an yabxaثa canhu xataa yaqifa calىa wajhi ka laga fadli badanyaya haddii cilmigii uu haye cilmi khilaafsan uu ka maqlo ka ka fadliga badan yanaa inuu iska hubsado oo masalada uu baadho nacam oo iminka marwaan cilmigii uu haye ku saabsanaa inay u banaan tahay qofkii inuu waagu u bariyo isagoo junuba dabeetana maalintaa uu soomo cilmi khilaafsan baa abu horeere looga sheegay kadibna waa kan baadhitaanka galay ee ragga diree caaishiya umu salama u diray wa fii ana alxujata cinda alikhtilaaf fi lmasir ila alkitaab wasunna marka la iskhilaafo xujada iyo daliilku waa kitaabka ilah iyo sunada rasuulka walihaada markii masaladan abu horeere wuxuu yihi loo sheegay caaisha iyo umu salamaba waxay ku jawaabeen xadiid sunna ayay xujaystay in rasuulku sidaa uu samayn jiray wa fiihi kadalika alxujaةu bkhabr اlwaaxid ana اlmarأaةa fiihi karajul caaisho soo weydiiye buu yihi in khabarka qofka qura iqadii xujadii baa laga qaadanaya gabadhiyo ninkuna ay isku mid ka yihin shahaadada ay ku kala duwanaadaan lakiin xagga akhbaarta waa isku mid yihin riwaayada wa fiihi fadiila labi hureyra lictiraafihi bاlxaq warajuuci ileyh abu hureyre madhabkaa waa ka noqday waxaanu u noqday qowlu caaisha oo noqoshadiisa markaa maxaa sabab u ahaa waxaa dhici karta in ile markii horeba isagoo rasuulka toos ugama maqale fadli ibnu cabaasi buu ka warinayey in riwaayadda caaishiya umu salama ay la xoog badnaatay nacam sanadan iyo xagga macnaha lafteedu dee riwaayaad kale ay muxtamil yihiin in amarka istixbaab lagu xambaaro iyo in soomka aan faralka nacam amabase inuu ictiqaaday in la naskiyey xadiidkan fadl rasuulka uga sheegay xadiidu caaisha wamusalm u naskiyey lakiin abu hureyra inuu ka noqday way sugantay saciid ibn musayib wuxuu hi ana aba hureyra rajaca can futiyaahu fi man asbaxa junuba falaa sowma lahu fatwaduu fatwoon jiray qofka isagoo junuba waa beriista inaanu soom lahayn wuu ka noqday ibn abi shayba wariyey saxaabo badanoo markaa sidaa caaisha iyo muslamo waafaqdeen waa jiraan sida zayd ibnu thaabit iyo ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo ibnu mascuud markii la weydiiyey wuxuu yihi su-aadoo junuba waagu kuma bariyo intaad maydhatad unma tukatid dee sida so salaadu ay xalaalkuugu tahay ayuu soomkuna xalaalkuugu noqonayaa buui nacam waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa fadiila liabi hureyra lictiraafihi bilxaq warujuucihi ileyh saanu sheegay wa fiihi kadalika fadiila limarwan isagoo markaa amiirah ayuu haddana masaa-isha cilmiga sidaa uu u baxsinayo isaga hubinayay oo ehelkeeda uu la noqonayay wafiihi aladabu maca alculamaa in culimada laga edebsado oo sidaa uu sameeyey cabdiraxmaan ibnu xaarif yihi abu hureyre waxa weyaan arrinta kala hortegi kari maayo almuhim soomka iyo xaydka iyo nifaasku arrimaan isku mid bay ka yihiin waxaan ujeedaa janaabada iyo xaydka iyo nifaasku haddii waagu uu baryo qofka iyadoo meedhasha ay ku waajibtay laakiin weli aanu maydhan waa soomi karaa nacam salaadiisa ayaanu u maydhanaya ka gabadhi hadduu xaydku ka go-o waagu intaanu beryin ka hor ama nifaaska iyadoon maydho waagu u baryo waa soomi kartaa maalinta junubkaasay la xukumtay baabu lmubaasharati mubaasharadii buu baabiya lisaaimi qofka sooman u sugnaatay manaa qofka soomin mubaasharo ma samayn karaa mubaasharada maxaa looga jeedaa halkan mubaasharada laba macno loo isticmaalay iltiqaau lbasharatayn in labada jir ay kulmaan ay istaabtaan oo almubaashara asuqra weeyaan taas waxaa kaloo loo isticmaalay aljimaac oo almubaashara alkubraaya halkana mubaasharadan u baabaystay bukhaari ugama jeedo jimaac ugama jeedo ee waxaa uga jeedaa iltiqaau lbasharatayn in labada jir ay istaabtaan macnaa ninka iyo gabadha jirkooda inay istaabtaan isagoo sooman ama labadooduba ay sooman yihin wa qaalat waxay tihi caaishatu radia allahu canha yaxrumu calayhi waxaa xaaraanka un farjuha markii la weydiiyey maa yaxrumu alaa calaya min imraati buu yihi abu mura maxaa xaaraanigaa manaa xagga gabadhayda waana saaim qaalat farjuha manaa mubaasharada kaloodhan waad samayn karta marna waxay tihi masruuq markuu weydiiyey maa yaxilu lirajuli min imraatihi saaiman qaalat kulu shay ila اljimac manaa wax waliba xalaal buu uga yihi o dee marka hore xalaal uga ahaa ilaa jimaaca mooyaane kaasuna iska ilaaliya markuu sooman yihi laakiin caaisha radia allahu canha waxaa soo aroortay mararka qaarkoodna inuu diiday mararka qaarkoodna way qaydeeyo waxa ay ku qayday manaa qofka xadiidkan dambaba aynu ku arki doono qofka isagu naftiisa hanan kara mubaasharada aan hore aan usii dhaaf usii dhaafahayn isagu inaan hore usii dhaafahayn culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen markay leedahay rasuulku wakaana amlakakum liarabihi aw liirbihi labadaba waa la akriya waana kala macno saynu arki doona waxay ujeedaa arrintaasi rasuulka idinku la mid ma tiidinoo arrintaasi rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayay ku gaartay laakiin taasi waa khata inay arrintaasi rasuula ku gaartaa inay aaminsanayd caaisha in loo tiiriyo bal caan bay arrintaasi ay u aaminsanayd caaisha laakiin qofka aan arrintaa hore inuu usii dhaafo aan looga baqahayn bay u fatwo jirta waxaana tusinaya aharka uu weriye muwa malik fi lmuwaطa biisnaadi صaxiix caaisha bintu طalxa ayaa waxay tilmaamtay annaha kaanat cinda caaisha inay caaisha la joogtay fadakala calayha zawjuha wa huwa cabd llaahi bn cabdiraxmaan bn abi bakr asidiiq waxa u soo galay ninkeedii faqaalat lahu caaisha maa ymnacuka an tadnu min ahlika fatulaacibuha watuqabilha marka caaishana radia allahu canha inankan ede ayay u tahay waxay ku tiri war maxaa kaa hortaagan inaad xaaskaaga aad u dhowaato oo aada la ciyaarto aada dhunkato qaala uqabiluha waana saa'im maana sooman baan dhunkadaa buul qaalat nacam waxay tihi haa marka taasi waxay tusinaysaa inay arrintan rasuula ku gaartay caaisha inaanay aaminsanayn qaala xadaثana sulaymaan ibnu xarbin qaala can shucba can اlxakam xakam ibn cutayba عن إبراhيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم رasuulku wxa يqبل mid dhunkada xaaskiisa ويubaashiru jirkiisana jirkeeda taabsiiya wahuwa صاaئم isagoo sooman وkaana wuxuu أmlakكم ka idinku hanasho badan liarabihi ay lixaajatihi manaa xaajadiisa iyo baahidiisa oo baahidiisu may kalifahayn in wixii ilaahay subxaana watacaala uu ka xaaraantimeeyey uu sameeyo marka weliba soomkaasi soom faral oo soom ramadaana inuu ahaa ayaa riwaayaadka qaarkood ay caddeeyeen kaana yuqabilu fii shahri soom iyo yuqabilu fii ramadaana wahuwa saa'im hadi fi saxiixi muslim wa kaana amlakakum liarabihi haddii la dhahdo waa lixaajatihi yanaa baahidiisa ka ugu hanan badan ka ugu hanasho badan buu ah liirbihi haddii la idhaahna ana lidakarihi weyi laakiin wuxuu leeyahy xaafid ibnu xajar walawalu ashhar oo liarabihi in la dhahay xaajati wa ilaa tarjiixi ashaara albukhaariyu bima awradahu min atafsiir tafsiirka kelmadda uu fasira ee meelihii qur-aanka ay kaga jirtay waxa weeyaan uu soo qaatay bukhaari wuxuu ku ishaarayaa inuu markaas sidaa rajaxay liarabihi loo akriyo liirbiha la odhan waxaa kaloo uu leeyahay saaxibu lmirqaat mishkaadka ku sharaxa wa ama dikru اdakari fagayru mulaa'im lilunha laa siyama fi xuduuri rijaal waxaa kaloo rajaxaya liarabihi in la ha lxaajatihi inay gabadhi xubinta ragga sheeg sheegto iyadoo weliba ragga dhex joogta manaa waa midaan munaasib ahayn caaisha inay tiraahdo liirbihi ay lidakari manaa munaasib maaha ayuu leeyihi ilaa male xaaje aday keenta mooyaane marka liarabihi ay lixaajati wey wa qaala qaala bnu cabaasin maaaribu ay xaajatu oo jamc buu mfrad ku fasiray maarib markaa waa waa xaajaat bay noqonaysa ama xawaaid qaala طaawuus uli lirba alaxmaqu weeye waa ka doqonka dhaandhaanka sacsaca ah ee laa xaajata lahu fi الnisaa ee dumarka aan danba aan ka gelin manaa kaa ragga aanay dumarku iska xijaabahayn baa lagu daray nacam culimada qaarna waxay dhan waa alcilmiyin oo waa ka aan dumar kaba shahwadi aanay u qaban almihim iminka waxa weeyaan cadam اlxaaja laa xaajata lahu fi الnisa halkaasuu bukhaari uga jeeda wa qaala jaabir ibnu zaydin in nadara hadduu eego gabadh faamna ay maniyi ka timaado yutimu sowm manaa soomkiisu buri maayo ee waa dhammaystirayaa soomkiisa almuhim xadiidkan iyo aathaar kaleba waxa ay tusinaysaa inay bannaan tahay almubaashara wa kadalika alqubla lisaa'im fi nahaari ramadaan qofka sooman inay u bannaan tahay waana sida ay ku tegeen yanaa jamaahiir اlculamaa waxaase shardiya sidaa caaishaba ay sheegtay oo arrintani calaa iطlaaqiha uma banaana waxaa shardi ah an yakuuna maalika linafsihi yani liman yakuunu maalika linafsihi bay u banaanta walaakinahu kaana amlakakum liarabihi waxaa laga qaadanaya ilaa ana alibaaxata liman yakuunu maalika linafsihi duuna man laa ya'manu min alwuquuci fima yaxrumu caleyh qofka naftiisa hanan kara laakiin qofka aan arinta ilaahay ka xaaraantimeeyey inuu ku dhaco aan aamin ka ahayn isaga uma banaana nacam walihaada ba wuxuu leeyahy aswad caaisha waxaan ku dhaha yubaashiru saa'im qaalat la qultu alaysa kana rasuulu اllahi yubaashiru ho saa'im qaalat inahu kana amlakakum liarabihi nacam khusuusiyadeeda laga qaadan maayo laakiin wasfigay uga socota cidda wasfiga ama sifadaa leh ee naftiisa xumaanta iyo xaaraanta ka celin kara ayuun bay arrintan ay u bannaan tahay walihaada baa culimada qaarkood ay kala qaadeen odayga iyo iyo ninka dhalinyarta ah xadiid marfuucina waa ku soo arortay xadiidka abi hureyra uu ka mid yihi an nabiya calayh salaatu salaam faraqa bayna ashaykhi waashaab laakiin taasi daabid ma aha oo waxaa dhici karta inuu oday ka xoog badnaado nin dhalinyaro ah marka masladaa laga hadlayo nacam alcibratu waxa weeya waa biquwati shahwa wa dayaanati alfaacil waa xoog badnaanta shahwada iyo xagga diinta iyo iimaanka qofkan inta uu leegyahay walihaada ba rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim dee qof dhalinyaro ah oo arrintaasi weydiiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ogolaaday oo camri ibn abi salama manaa inan dhalinyaraabuu aha waa rabiibu nabiy calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulka ku yihi ayuqabilu saa'im faqaala sal haadihi umu salama ayuu tilmaamay tan weydii buuhi faakbaratu ana rasuula allah yasmacu dalik markaasa waxay sheegtay rasuulku inuu sidaa yeelo faqaala ya rasuula allahi qad gafara laka allahu ma taqadama min dembika wama taahar faqaala ama wallahi inii la atqaakum lilahi waakshaakum lahu marka cumar siduu leeya xaafidku فdل ذلكa عalى أن الشhاaب والشhayka sawاء لأنa cمر حيiنئidi kاna شhاabا وaلaعaلahu kاna أوaل ma balغ wuu su-aaشha rasuulka weydiiya nin dhalinyaraa bu ahaa mana odhan rasuulka adu dhalinyara te ha samayn waxaana laga yaaba markii horreysuu qaan gaadhay bayna فيhi dalاaلة عalى أنahu laysa min الkhasاaئص kaloo xadiidkaasi uu tusinaya inaan arintaasi rasuulka aanay mubaasharada iyo qublada saaimku inaan rasuula ku gaar ahayn nacam wakadalika caaisha radi allahu canha rasuulku waxa uu dhintay iyadoo sideed iyo toban jira wamaca dalika kaana yuqabil kaana yuqabiluha markay tihi inii saaima rasuulku wuxu uhi wa ana saaim waan soomana markay tidhina wuxuu ihi amba waan soomana marka alcibraةu waa bquwaةi shahwaة الإnsaan wa dayaanatihi dhalinyaronimada iyo odaynimadu cibro ma leh waxaana xadiidkaasi loogu sheegay لأnna اhaalib waxay tahay in qofka shaabka ahi uu yahay aqwى shahwaةa yaعnى min الshaykh alkabiir fi الsin dadiisu ay weyn tahay culimada qaarkood baa markaa karaahiyeystay alqubla walmubaashara lisaa'im waana sida laga soo wariyey cabdillaahi bni cumar annahu kaana yakraha alqubla walmubaashara inuu kari jiray nacam culimada markaa yidhi waa makruuh bal qaarkood ay taxriim gaadhsiiyeen aayadday xujaysteen fal'aana baashiruuhuna oo imika o ah macnaa markii dee gabalku u dhacay markaa mubaasharada la yimaada markaa famanaca min almubaasharati fi hadi اaaya nahaara maalintii mubaasharada waa la diiday laakiin laa shaka rasuulku inuu fasirayo hadalka ilahi asunatu tubayinu اqur'an watufasiru watuwadixu mar haddii rasuulku mubaasharadii samayn jiray oo uu sameeyeyba waxay noqonaysaa mubaasharada lagu sheegay aayadda iyo tan rasuulku uu sameynay kala duwanyin oo ta aayadda lagu sheegay ay tahay bimacna اljimaac rasuulku samayn jirana ay tahay maa duunahu oo min iltiqaaءi اlbasharatayni wاlqublati wa naxwiha nacam marka sida saxiixa waa inay arrintaasi ay jaa-is tahay laakiin sida axwadka ahi waa inuu yana qofku uu iska ilaaliyo gaar ahaan qofka naftiisa waxa weyaan uga baqaaya inuu soomkiisa ku buriyo waxaa ilaahay subxana wa tacala u ka xaaraantimeeyey waxaa kaloo ahlucilmigu isweydiiyaan hadduu sameeyo mubaasharadii ama uu dhunkado ama uu eego oo fa anzala aw amda inzaal uu dhaco biyo ay yimaadaan macnaa soomkii ma burayaa oo qalama ku waajibaya culimada badankooda ama jamaahiirtu saas ayay ku tegeen inuu soomkii burayo oo qalla uu ku waajibayo waxaana uga qiyaas qaateen qaarkood jimaaca waxay dhahan jimaaca waxa u weyne ku jira dee waa alinzaal marka inzaalka hadduu ku dhaco bilmubaashara aw biاlnadari aw biاlqubla manaa wixii looga socdayba dee jimaacu waa xaasilay nacam laakiin jimaaca loogama qiyaas qaadan karo waayo soomka buritaankiisa iyo kadalika kafaaradaba dee waxaa lagu xidhay biاljimaac sawaaء anzla aw lam yunzil